wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid a dabka madaga laga dheli laysu keen dhadhaarada laga dherag ugaadhi dharka haragga laga tolay dhirta weelka laga qolay laga qoray dhalashada walaaluhu dhulka meel ka wada degay u dhug yeesha cadowgood dhaqan lama huraan iyo dhigto xeerar waaweyn mid dhexdooda laga xulay loo dhiib hoggaankii waa maanse sawiraysa waayihii kala duwanaayee nolosha aadamuhu soo martay iyo weliba sida ay u kala horumareen sidoo kale waxaan idii hayaa dhegaystay haddaad hore u maqli jirtay amaba aad u arki jirtay nin gabadha u ammaanaya ku tilmaama amaba ku sifeeya sifooyin iyo astaamo gaara oo wanaagsan oo ay leedahay amaba quruxda deegaanka ku soo bandhiga caawana waxaan idii hayaa nin haweenay jacaylka u qabo ku soo bandhigaya ama ku muujinaya teknolojiyadda casriga anigana sidaasaa muuqaaga jeerkaan iskriinka soo dhigo kalgacaylisaaqa waan baint gareeyaa photoshopka mariyaa oo powerpointka iyo excelkaba ku tuuraa aayahaygii baa tahay waan walwaalayaayo jacayl baan daraaddaa samiilahay fatahayaa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin caawana waxaan idii hayaa
wanaagsanay waayahaad qabtiya waktigan adagi wuu ku dhaafayaa waa sanoo beryey iyo maalmihii wacnaa way soo socdaan labada qofee qisadaas aad baan labadaba u salaamayaa kolley beijka horena ee qisadeedu anigu anay magaraysa waa qiso gaara beijka dambena laba qof oo gaara lah
waxaan ku bilaabay dhegaystayaal wax badan ayaynu maqalnaa jacayl lagu muujinayo suugaan kala duwan gaar ahaan heesa ay ku ladhan yihiin erayo ka hadlaya xaaladda markaasi uu qofku ku sugan yahay amaba uu soo maray hase yeeshee muddooyinkii u dembeeyey waxaa iyaguna soo badanaya jacburo kala duwan oo xambaarsan waayo jacayl balse kuwii hore kaga duwan waxa ay ammaantaasi ku masaynayaan amaba ay ku tilmaamayaan iyadoo ay isticmaalaan jidad kala duwan islamarkaana u adeegsada teknolojiyadda casriga waxaana dadka jacburadaasi sameeya ka mid ah abwaan axmed cismaan batuun oo sidoo kalena ka mid ah bahda warbaahinta waxaana axmed barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkii hore uu inala wadaagay jacburo ka hadlaya waayahaasi jacayl caawana waxa uu inoo hayaa kuwo kale oo jacaylkaasi ku soo bandhigaya amaba uu ku muujinayo teknolojiyadda casriga waa hagaag haddaynu kuwaas intaa kaga soo gudubna axmed oo aynu iyadana waxaad samaysaa jacburo kala duwan oo marka laga yimaado inaad yuuro soo qaadato oo tusaale soo qaadato iyo basbaas iyo cuntooyinkaas iyagana aad teknolojiyadda casriga aadkaad aad ku soo qaadato tusaale ablowd baa la idhaha tan waxay odhanaysaa aaladii jacaylkeen instoolgareeyaa amar qaadan weydo haad barayf adnaanaa ku albaabay baasweed intertiina diido ama kaaga caashaqa ay jiidi waayadan muu ebidgarayno dhaabta days amaahiya anigaa dal aaminay adda aan lahayn oo iskaraash gareeye haddii iskaan iyo agab qaadayaa jiro koodigana ilaasho ii ablowd garayn karaa ama inaan yaqaaniyo injineero hardware mariga abaadiyo inta aanay eber noqon dhaatadaydu idilkeed af la bililiqaysiyo dhaqankii lacaasaan axmayaa dhankaygoo murtidiiyo abraartaye ehelkii jacaylkow aqoonyahan furdaanshiyo tale ila agaasima waa ehelkii jacaylkow aqoonyahan furdaanshiyo tale ila agaasima ha marka
fariintiina waa ta halkaa dambe ku jirta ee af la bililiqaysiyo dhaqankii lacaasaan axmayaa dhankayga ma garanaysaa waan gartay laakiin markaad leedahay anigaa dal aaminay manaa waa dhalkii waa combyuterkii dhalka ahaa macnaha xogtii ama dhaatada iscratch gareeya macnaha burburiya marka macnaha waa xogtii iyo macluumaadkii iyo sirtii la dhiibay baa la baabiinayaa oo de waxaan soconayn bay ka noqotay marka taasi maxay ku soo baxday axmed eed ku qaadatay inaad teknolojiyadda ku doorato waa kolley jacayladii i t-ga ahaa sheekadii silsilada ahayd ee waktiyada qaar warbaahinta sii dayn jirtun bay qayb ka ahaydo haye waxay ku imanaysaa un jacaylkii unbay daba socotaa ninkii odayga ahaa hayay ma garanaysaa waan gartay ninka odayga jacaylka haye muxuu ahaa de waa jacaylkaa ilaa i t g la galay cabdixakiin oo meel walba la maray ee laga dhegeysan waayey haye haye haye ilaa intaa maray isagoo halkii isagoo ka yaro dhadhay haye ayaan jeclaa inaan ku xiki waan gartay maanto kalea jirto oo la idhaahdo laptop oo magacii ko dabta aynu ku qaadanayna yahay marka iyadoo xagga teknolojiyadii guud marka laga yimaado iyadoo laptop bay gaar u qaadatay oo computerka yar ay laptopkii haa adugu i t-gu dee kollay nin weynoo bedow looma kala saarsaarna ee cabdixakiinow laba warbaahinta waynu ku jirray intaan xaggaa u kicin oo kollay inta lagu muraadsadun baynu dee ka naqaanaaye waad ya laakiin dee marka lays yar xariisinayana waxyaalo kalaa lagu magaranaysaa hata ila soco marna waaxid haye haye marka dabadeetana waxay odhanaysaa laptop nin haystaa deskitaab ma doono intuu charter qaato uu marba fiis la tegiyo boorso uu ku rido iyo kan u waayi maayo xaalkiisu waa halis markuu dhuuqo faceoo mashquul kama dhamaadeen anigana sidaasaa muuqaaga jeerkaan screenka soo dhigo kalgacaylisaaqa waan baint gareeyaa photoshopka mariyaa oo powerpoint iyo excelkaba ku tuuraa aayahaygii baa tahay waan walwaalayaayoo jacayl baan daraadaa samiilahay fatahaya tirinjiikaroonay mouskii quluubtay marisayka dinkaa jacaylkii ku tuurtoo foormaad gareeyo waxaad tiri biliido qulqubaad leedahay waxaan kaa codsanayaa faistoor gareeyo adbeytkii walaaley ubad iyo caruur badan aan birint garayne ubad iyo caruur badan aan berintigrayne dabcan dee jacaylka marka laga salgaado ee uu guur yimaado caruur baa la dhalaa marka waxaad ka dhigtay noloshii caadiga ahayd ee lasoo wada qaadanayay ee la isbaranayay labada qof isdaawanayeen Waxaa isku ahayd.
farxayeen Marka- la wada marka- joogay marka dambana uba- la- la aqalgelaya ubad la dhalaya baad ka dhigtay hanaankii iyo Ah, nidaamkii u yaa.
maraya combyutarka iyo teknolojiyaddu
marka barnaamijkaa mas-uuliyadiisa ku saaran tahay aad soo saarayso scriptigiisa markaad computerka ku dhamayso soo diri maysid si aad u akrido studiga ula tagto aad iyo aad marka jacaylkuna waa sidaas oo kale oo markuu processkiisa soo qaato haye ee uu halkii loogu tala gaaro soomaalidu waxay dee utaqaanaa jacaylku inuu yahay guurka ka hore jacaylku dee waa guurka kadib anigu sidaan aaminsanahay waxaan hore magacyo kaleu leeyahay kalgacal xiise caashar yacni waxyaalo kaloo fara badan baa jira oo ka horeeya laakiin marka la isguursado unbu dee jacaylka rasmigii bilaabmaa sababta marka markaasay kow tahay deetana markaasaa la birint garaynaya ubadkiina sidii waraaqda dee
waxaa kaloo ku jirta axmed trijikaroonay iminka dee adduunyadii waxa- waxay maraysaa five g bay maraysaa marka waxa weeyaan Ah.
triji waa way soo macnaa waa berigii hore miya tiriijkii baa markaa ugu sarreeyey waktiga aan sameeyey oo labadii kun iyo labiyo tobankii aan abdixakinow marka waa halkii ugu dambeysay somaliland tiriijkii baa ugu sarreeyey oo adeega ugu sarreeya ahaa maantayina dee admaytin ma qaadanayso haye iyadoo haye lafteedu u kadeed haystaa Mhm, mhm. markaynu ka nimaadno teknolojiyadda bal dabcan iyadooynu dib ugu noqon doono een, jacburada teknolojiyadda oo aynu soo qaadano iyadana mid ka duwan oo een, aad baa- Aha.
baabuurta iyagana ku soo qaadato de iyaguna kaba midaba dee waxyaabaha casriga ah middooyinkii dambe aadka isku bedbedelayay Een, waayo.
taa baabuurta aad ku soo qaadanaysa iyagana tusaalaha maxay ahayd cabdixakinow maantooyina waxay kamid tahay maantooyinkii ugu horreeyey markaan jacbirkan sameynayay aan ku bilaabay run ahaan in badan malaha idaacada soomaali ku hadasho oo yani ama television intooda badan waxay kamid tahay waxyaalihii lagu baahiyey ee social media hadday noqoto dhinac kasta hadday noqoto waxaanay sidan hore usheegay kamid tahay kuwa ugu xiisaha badan markito waa nooc kamid a baabuurta waqtixaadirkan ee geeska africa lagu isticmaalo gaar ahaan somaliland baabuur kaloo fara badan guriga soomaalida lagu isticmaalaa ku jira waxay ka hadlaysaa un mawduuc ahaan jacayl ee, qof jacayl hayo oo yani xiganaya dhagaabeyd fara badan uu ka dareelay dabeetana mar wuu sasabayaa marka u dambeysa wuu isxariifinayaa waxay ku bilaabmaysaa haye markituu baro iyo sida sida iyo jiib markituu baro iyo sida seeraf iyo jiib rinki lagala daaliyo sida cagafka beeraha ama wiish qaraab iyo iskarogo cusaybo shaamboo la moodiyo miisaan ordaayo milix daabulaayo u b dantare taayirada dhamaadeen laandiro falda iyo bas adaa ka muuqdeen haye xinkal ka adeynan yahay dadku wuu ka yaabo waaraad la moodayay dhaytiinka daayo maqaadir dhaqaaqday sarway qaaliyaa tahay laankurusar baa tahay taxi dolan yaa tahay mitsubishi baa tahay tuufo halisa baa tahay waxa tahay crown iyo tiyota iyo maasiyo waraadaha qulubtoo shookaan qurxoonida loo dhareerinaye haye inta aanu ruux kale kaa kaxaysan laamiga anaa diro walcaan ee gaarigaaga loo bogay geeriskayga maadhigi halkaa markuu marayo deetana yar yar adkeynaya markaasuu odhanayaa haye siduu dee ugu sheegay inantii inantii habla ka qurux badan inay jiraan waa in loo sheega maogtahay haye laakiin dee iyada ho- hoonku ku dhegay dee waalka cabdi haye haye deetana wuxuu odhanayaa haddaba ina qaaliya ama kaa sardheer iyo t v ma waayin aanoo kaa naxaayo anajigaagan doorto buufi baan isleeyahay ajar aad macaashtige haddii aad iswaashana gaari waayi maayo jugeeyo kasiidaa kuwa hoonka tumaya ima baarkinkaaga furayaasha keeniyo macnaa kuwa kale marka kuwa diyaarka halkaasay ku dhantay marka kuwa kale diyaarka Dee, iman haa.
doona haddaad eh, soo hagaagi weydo ee hablo hablo kaa qurux badan oo kaa wanaagsan dee anigu waan dee kaa helay oo adigu baan dee magaraysa kaa dhex baxay laakiin dee axmed aadaysu adkaynteeda laakiin axmed haweenku maxay kaaga filceliyaan marka ay maqlaan inaad gaadhi aada ku tilmaamayso ood kula kaftamayso jacburkii waa jacaylkii iyo xidhiirkii noloshii ku sheegaysa ama aad teknolojiyad ku sheegaysa ama aad basbaas ku sheegaysa ama aad lacag ku sheegaysa waxba maxay maxaa falcelin kaaga yimaada waxaan eh, intooda badani way igula kaftamaano oo waxay yidhaahdaan eh, jacburka maad wax kale noogu bedeshid intaad combyuter iyo internet iyo baabuur nagula eh, nagu masaalayso Mhm.
hase ahaatee intooda badani eh, hablaha soomaalidu waa dad sugaantu ku cindan tahay oo dhaqanka wax ka yaqaan oo had iyo jeer eh, maan furan oo maskaxdooda soo jeeda way fahamsan yihiin haye fariimaha itixaahan yar yar ee jacburka ay sidaan iyo Haye.
inay eh, hiil u yihiin af soomaaligii iyo dhaqankii jacaylkan aanu soo dhex marayana dee wax dareenkii bulshada lagu soo jeedinayo inuu yahay oo malaawaalo badan intooda badan ay fahamsan yihiin
weli barnaamijkii cawayska washington ayaad dhegaystayaa nagala socotaan haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga bahda halabuurku waxa ay ka mid yihiin dadka inta badan bulshada ay soomaalidu ka mid tahay u hoga tusaaleeya waayihii lasoo maray iyo weliba waxaa markaasi lagu sugan yahay waxaynanu inta badan maqalnaa halqabsiyo iyo weliba tuduuciyo ay dad soo xiganayaan kuwaasoo ay ka soo dheegtaan sugaan hore loo curiyey oo ku saabsan waayaha nolosha abwaan cabdirasaaq xaamud caydiid oo ku magac dheer jiilaani waxa uu ka mid yahay abwaanada muddooyinka u dambeeyey suugaantoodu ay hana qaaday islamarkaana ay fanaaniin kala duwan qaadaan heesaha uu curiyey waxaana caawa barnaamijka cawayska washington gaar ahaan qaybta halabuurka iyo heesaaga uu inooga warrami doonaa qaar ka mid a heesaha uu curiyey iyo weliba maanse cusub oo dhowaan soo baxday oo uu kaga hadlayo waayaha nolosha iyo weliba marxaladii ay aadamuhu soo mareen bal ugu horraynba aan soo dhoweeya abwaan jiilaani cabdixakiin walaale aad iyo aad iyo aad baad umahadsantay waan dhowey weliba aad baan ugu faraxsanay eh, walaalkayow in eh, barnaamijka caweyska ee aad adigu daadiinaysa aan ku soo dhowaado anigoo weliba xusaya inaad eh, macalinkayga warbaahinta iyo macalimiintayda warbaahinta ee laba kun iyo toddobana aad ahayd shaksiyan waxaad ahayd qofkii ugu horreeyey ee stuudiyaha aan wax kaga duuban markii aan shaqada bilaabay maantana aad baan ugu faraxsanay walaal eh, tallaabadaada horumarineed iyo barnaamijkan aan kusoo dhawaanayaba aad iyo aad baad u mahadsantahay boqolkiiba boqol cabdirasaaq aniguna waa sidoo kale sharaf bay tahay inaad haddana aynu wada hadlayno barnaamijkan aad nagala qayb qaadanayso En, eh, dabcan sugaan kala duwan oo cusub baad intaad qurbaha joogta aad curisay En, waynuu geli doonaa maansada weliba tii ugu dambeysay aad curisay ee aynu ka hadlayno maanta hase yeeshee markii dhegeystayaasha ugu horreyn ba cabdirasaaq maqlaan abwaan jiilaani baa ku jira en, barnaamijka caweyska washington waxa ugu badan ay dee niyadda ku qabanaya waa sugaantii kala duwanaa ee muddooyinka dambe hana qaaday ee aad en, eh, aad curin jirtay barnaamijka haddii aad nidhaahno maxaad ku furi lahayd ama ugu horreynba heesta ugu horreysa aad usoo qaban lahayd dhegeystayaashu maxay tahay cabdixakiin walaalo waxaan usoo qabanayaa heesta uu qaado cabdicasiis iskaraaji ereyadana eh, anigaa leh eh, laxanka iskaraaji baa leh eh, miiskana axmed weli ibraahim maxamuud furinlaa leh heestaa haddaan saddex mid ereyadeeda ka xuso eh, qalcad yar waxay tidahdaa kol haddaanay neefta iyo nafta aadan kuu hayn xor bay noloshu kuu tee ku naalooda duunyada hana noqon qof liitiye midka niyadda laga dilo kol haddaan naflaha kale mas-uul kaaga noqon karin waxaad naawilaysiiyo nasiibkaaga kuu maqan cidna ha u nuglaanina noloshaada maaree kol haddaanay nacabkiyo ruuxa aadka kuu nacib naxariista guud iyo nasri eeba leeyahay intay kaa nusqaanshaan rabbi nool kala xigin noqo ruuxan loo jiraa
وغداني نبكي ونفتح عدمك وين ربي نور الشكوت يكون اللد الدنيا داها أنا نقوم قبليتي يومتك نية لغتي لوي qofataana faa kaliya mas-uul kaaga noqon karin waxaad naawilaysiyo nasiibkaaga ku maqan cidna haw nugulaanine noloshaada maariye وغدانا فاكلي مسؤول كاغا نوغن كارن وحدنا وليسيو بس كاغا كوما قن عدنا حاول بلاني نورو شادا ماري ruuxaad ka kuu necba naxariista guudiyo nasri eebaleeyahay intay kanisqaashaan rabbi noola kala xigin noqo ruuxa loo jira noqo ruuxa loo jira adaanynacabkiyo ruuxaadka ku necba naxariista guudiyo nacsi ebaleeyahay intay kanisaqaashaan rabinoola kala xigin noqo ruuxa loo jiraa
maxay ku soo baxday maxaa kuu muuqday markaad culinaysay cabdishaaq wallaahi akaasino nolosha waxaa jira mararka qaar waxaa kaa hor imanaya culaysyo aad maaro u deedeyso adigoo maaro u deedeeya ayaa haddana culaysyo kale marka mar aad naftaada la hadlayso iyo mar aad qof kale ku dhiirigelinaysa way noqonaysaa inkastoo qisada heestaasi ay aada u dheer tahay oo inaan iminka ka geyoonahaynin haddana qisa ahaan waa mid aan aniga iyo naftayda iyo inta ila markaa igala fikirkaaba kusaysa inshaalla marna maadaama waktigu nagu yeriya si faahfaahsan ayaan u taaban marka waa qiso runa oo adiga noloshaada ku saabsan ha waa waa waa dhiirigelin nafeed oo aniga iyo inta ilaa markaa ilaa ilaa ilaa ila waayaaba kula dareenkaa marka waa adiga laakiin dadkuna waa ciddii dee waa qofba meeshii macnaha isaga xoqanaya markaa wuu adeegsan karaa ba ka dhiganta shaksiyan inkastoonay toos ii taabanayn haddana markaad wax diiddo hiba sugaaneedna aada leedahay iyo markaad aragto waxaad diiday bulsho kaloo kula diiday ayaa cabirku isugu kaa imanaya dabeedna intanaa kasoo dhex baxaysa wagaag waayahay marka haddaynu heestaasi intaa kaga nimaadna cabdirasaaq waxaa jirtay iyadana maalin dhoweyd ama dhowaan aan idhaahdee maanse aad soo curisay oo aad soo saartay oo laydhaha dharaaro oo maalmihii ugu dambeeyey bulshadu ay hadal haysay islamarkaana la dhegeysanayey maansadaasi maxay tahay ujeedadeedu maxaad maxay ku soo baxday sababtu maxay ahayd cabdixakiinow soomaalidu waxay tiraahdaa nimaan dhul marini dhaayara markaad socoto eed meelo kala duwan aragto eed qoomiyado kala duwan aragto eed dhaqano kala duwan aragto waxa mararka qaar kaaga soo baxaya wax cajiiba nolosha bini-aadmiga waxaad moodaa inay isku agab ahayd isku hub ahayd isku meel ka bilaabmatay lamama mooday waa siday tahay deedna waxaad arkaysaa leebkii iyo qaansadii iyo gaashaankii iyo wixii adiga kuu dhaqanka ahaa oo mid kala sito waxaad arkaysaa tisqaadka nolosha bini-aadmigu inuu hal meel ka soo wada unkamay oonay jirin ummad ilmo aadan ilaahay ka daba keenay oo intuu ilmo aadan hore u sameeyey haddana ayaga kasoo daba sameeyey farcanka noloshu sidaa usoo taxnaa dabadeedna xasuusta bulshadaydii ayaa kow ka ah si fariintani mar kale ay dadkaygii iyo bulshadaydii u gaadho macnaha waa wadamadaad soo martay iyo waxyaaba aad ku soo aragtay iyo inay aadamaha noloshu isku mid yihiin laakiin ay isku meel kasoo wada bilaabmeen ay isku meel kasoo bilaabeen oo waxaad arkaysaa xayawaanka ilaahay xalka uu soo raaciyaa waxaad arkaysaa meesha qaboobaha neefka ku nooli dhagar fara badan buu leeyahay ka kulaylaha ku noolina dhagor male waxaad garanaysaa kana dhagorta in loogu sameeyey inuu qabowga imanayo iskaga xijiyo kaana waxaa dhogor loogu sameeyan waayey ay cadceedda gubaysa haddii dhogor badan loo sameeyo laakiin bini-aadmiga xalkoodii ilaahay caqliguu soo geliyo deedna waxaad arkaysaa kan barafka jooga iyo kii kuleelka jooga iyagoo qaawanun bay dhasheen labadabana xalkoodii caqliga yare madaxa ku jira ayuunbay ku sitaan waan gartay marka macnaha waxaad leedahay mid kasta cimilada iyo deegaanka uu ilaahay ugu talagalay ayuu qolo kastaba uu ku abuuray iyagoo isku mid ah marka cimiladoodaasu mid kastaa maskaxdiisa isticmaalo horu horumariyey oo dhistay u serfeef garayn karayey uu uu badbaadin karayey ayuu badbaadiyey deedna qofna wuxuu marayaa qarnigii sagaalaad maanta qofna wuxuu marayaa qarnigii koob iyo labaatanaad qaarna waabay hadheeno qarnigii saddexaad iyo kii afraad kamay soo gudbinba waan gartay marka maansada haddaad tiriso maxay odhanaysaa maansada cabdirasaaq laakiin waxay odhanaysaa waxa dhuunta mara iyo dhuunigu markii hore dhayle hiliba mu hayn dhar xariira lama sidan hanti laysma dheerayn dhadhamadu qadhaabka iyo dhirta midho ku yaali iyo dhafaruur ayay hayd dhisma daari muu jirin dhulku waa dhir iyo kayn dhagartiyo dhagartiyo colaaduna degta way dhex taalee ruuxba ruux dhib gaadhsiiyey dhadig iyo haweenkii iyo layska qaada laankii dhagaxana hub laga qoray ninka ragi dhabeeshii marwadii iyo dhashiisii haddii aanu dhicin karin nin dhigiiya uga carar muddo lagu dhex noolaa dhacdad iyo ayaantaas dabadeed lasoo dhaaf dabka madaga laga dheli laysu keen dhadhaarada laga dherag ugaadhi dharka haragga laga tolay dhirta weelka laga qolay laga qoray dhalashada walaaluhu dhulka meel ka wada degay u dhug yeesha cadowgood dhaqan lama huraan iyo dhigto xeerar waaweyn mid dhexdooda laga xulay loo dhiib hoggaankii dhirta qaanso leeb iyo laga goosay waran dheer waayeel wuxuu dhalay waxay sii dhaleen iyo dhammaan cayladiisii dhegta sheeke kaga kori beri hore wixii dhacay dhulka iyo wixii jiray ugu sheegtay xeel dheer muddo lagu dhex noolaa dhacdad iyo ayaantaas dabadeed lasoo dhaaf dhan kaliya tisqaadkii dunyo dhaqashadeed iyo loo gudub dhulbeereed ina xeeb u dhaadhice in dhadhaab ku noolayd iyo meesha dhagaxa leh ayaguna dhankoodii buurtiyo dhexdeediyo soo dhaafe gudahoo dhudda sare usoo baxe bulshadayda dhibaney intaad dhuxul ka gudubtaan dhigta daysta waa dane dhulka beerta waa dane dhaqda xoolo waa dane wax dhintaysta waa dane dhar samaysta waa dane dhis aqoonta waa dane wakti dhowrta waa dane dhulka dhulka dahab dhulta dahabka waa dane dhaca oo mar kale kaca nafta dhiba hurdada dhaaf saacad qudhadha koolnow ha dhammaysan toban saac badda dheer ilaashada khayraad u dhaadhaca dhisa ciidan xoog weyn waaya waa hagaag cabdirasaaq n dabcan waa ereyo badan baa ku jira xagga qaybta hore waayihii baad kaga hadlaysaa qaybta kale noloshu say isu soo horumartay ama ay usoo horumartaad ka hadlaysaa iyo hanaanka loo kala tegey sida huga iyo hubka la samaystay wixii lamid a marka hadday tuducyadoo kale soo qaadano waxaa ka mid ah qof indhow ku hawlnaa qof ildheeri maamulay dhawaaqiisa hadalkiiyo lala yeelay dhegihii lagu dheel garaadkii macnaha macnaha waa aqoonta haddii laga aqoon batay maxaa ku muuqda markaa ma aqoontii baa lagu maamulaya ma awood baa lagu maamulaya see laysu maamulaya ama garaadkii loo kala qaadanaya cabdixakiinow noloshii waxaad moodaa in markii la tis qaaday ee lahor qof kii caleynta guntanaa ama qaawinaa ka gudbay harag iyo markuu qaraabsigii ka baxay ee ugaarsigii marayo waa kan harag samaystay haddana waa kan ugaarsigii ka gudbay beereley iyo waa kuwa dadku magaalo iyo xeeba degay dabadeedna dad baa kaymahoodii loogu tegay dabadeedna iyagoo markaa iyaguna halkii soo gaaraya oo dhismihii iyo noloshii imanaya baa agabkii bartoodii loogu geeyey si ay halkooda u joogaan waxaad moodaa in nolosha ay u fahmeen qoomiyado fara badan inay miis quraarada tahay oo haddii miiskaa la wada fuulo uu dilaacayo waay marka taa macnaheedu waa qofkii isdaberi waaya ee noloshiisa maarayn waaya waa loo talinaya waa hagaag cabdisaaq haddaynu eegno gebagabadoo kale dhinacii suugaanta aynu dib ugu noqono iyo heesihii dabacsanaaya samayn jirtay ama aad soo samaysay ee dee ka mid ah suugaantaada aad u curisay ee adigu aad leedahay halabuurkooda maxaad soo qaban lahayd ugu dambeyn heesaha walaalkay aad baad umahadsantay adiga iyo barnaamijka iyo daadihayaashaba aad baan idinsasala idiinsii salaamaya waxaan soo qabanayaa laba wada jirkiiyo waxaa dila kalgacal ka waantoobayow waxayntiya adduun laba weli ka maran una wiiqminow naf wanaagsanay waayahaad qabtiyo waktigan adagi wuu ku dhaafayaa waa saroo beryey iyo maalmihii wacnaa way soo socdaan labada qofee qisadaasi horaan v o da ugu sheegay aad baan labadaba u salaamayaa kolley dadkaa dunida maanta joogay bay kamid yihiin heestaa waxaan ku sameeyey magaalada qaahira ee waddanka masar adigana cabdixakiino walaaleed baan ku sameyn ku salaamayaa heestaa waxaa la yidhahdaa maalmihii wacnaa way soo way socdaan soo socdaan waa codka fanaanka cabdirasaaq anshax isagana yaqaan.
cabdirasaaqan shaxdaa qaada markaa beijka horena ee qisadeedu anigu anay magaraysa waa qiso gaara beijka dambena laba qof oo gaara la mar baan ka sheekeeyey adiga iyo barnaamijkaba walaale aad iyo aad iyo aad baan idin salaamaya adigana sidoo kale waa kusoo salaamayna waxaan ku leenahay aad iyo aad baad umahadsanta
quruwe haddo walba har qof kale la weydooday wadna caashaaqo wacad ruux la galay welwal kala kulmo lagu iibsado qalbi waayayo wehel ku jeclaa webi kala xidho qalbi waayayo wehel ku jeclaa webi kala xidho wayahaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafaya wuu ku dhaafaya wayahaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafaya wuu ku dhaafaya
guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan intaasaan ku soo afmeeri doonaa tan iyo barnaamijka mid lamida intaynu isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
laba wada jirkiyo waxa dila kalgacalka waan toobayo waxintii adduun laba wali ka maran una wiiqmino